أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobadaan idinkugu hayna saaka hadduu rabbi idmana waxaa ka mida dowladda shiicada iiraan iyo maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa gantaallo isdhaafsaday iyadoona xog laga helaya khasaaraha ka dhashay duqeymahaas madaxii hore ee kooxda riddada murtad shariif ayaa beeniyey in gurigiisa hub lagala baxay iyadoona ay ka sii daraysa xiisadda u dhexaysa kooxda riddada iyo mucaaradka murtadiinta ee ka taagan magaalada muqdisho kulan lagu boogaadinaya waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ayaa ka dhacay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askari toobadkeennah oo ka soo baxay safka murtadiinta kataayib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta saddex iyo labaatanaad ee howlaha guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayaadka islaamiga maktabka tarbiyada ee tacliinta wilaayada islaamiga ee gado ayaa goob waxbarasho ka hirgeliyey deegaan ka tirsan wilaayada gado waa subax isniina taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha dulxija sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dowladda shiicada iiraan iyo maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa gantaallo isdhaafsaday iyadoona xog laga helaya khasaaraha ka dhashay duqeymahaas haddaba wararkii ugu dambeeyey ee duqeymahaasi waxaan goordhow wax ka weydiinay walaalkeen nuur cali warsame abuushayba aad baad u mahadsantahay walaalka xalay mar qura ayaa sirida digniinta laga yeeriyey dhulka ay yuhuuddu xoogga ku haysato kadib markii iiraan ay ku beegsatay gantaalo taasoo ahayd markii ugu horreysay tan iyo markii la shaaciyey xabad joojinta bishii abriil ee lasoo dhaafay walaalka ee nidaamka shiicada iiraan ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi uu ahaa digniin ka dambeysay duqeyn ay yuhuuddu ku qaaday koonfurta bayruud maalintii boqolaad oo dagaalka iiraaniyiinta waxay sheegeen in weeraradeeda gantaalada ah ee dhanka yuhuuddu ay u ganeen ay ahaayeen digniin looga jawaabayo duqeynta koonfurta bayruud iyadoo ka digtay in weerar kasta oo dambe lagu jawaabi doono jawaab ka xoogan middan ilaalada kacaanka iiraan bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in howlgalkii lagu qaaday yuhuudda uu ahaa digniin haddii weerarada oo kale ay soo celiyaan jawaabtu ay noqon doonto mid aad u ballaaran oo lagu beegsan doono dhammaan bartilmaamyadada maraykanka iyo sayuuniyadda ee gobolka waxay sidoo kale sheegeen in gantaalada iiraan lagu beegsaday saldhigga cirka ee ramaad david halka telefishinka dowladda iiraan uu xaqiijiyey in saddex mawjadood oo gantaalo ah loo riday dhanka yuhuudda wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa tilmaantay in weerarka lagu qaaday bartilmaameedyo militari oo waqooyiga yuhuudda ku yaala kuwaasoo qayb ka ah xaqa isdifaaca ay iiraan sheegtay iiraaniyiintu waxay sheegeen in lubnaan ay qayb ka tahay heshiiska xabad joojinta ayna maraykanku mas-uuliyad toos ah ka saaran tahay xadgudubyada sahaynada wasaaraddu waxay ka digtay jawaab adag oo dhammaystiran haddii yuhuuddu ay tallaab militari ka qaado lubnaan ama iiraan la taliyaha hogaamiyaha sare ee iiraan ayaa sheegay in cadowgu uu haysto laba doorasho inuu joojiyo falalkiisa nacasnimada ah ama uu galo nidaam dheelitiran oo la xiriira marinbiyoodka hormuus iyo baawul mandab wuxuu intaa ku daray in ammaanka hadda ka jira bawlmandab aanu cadowga ku dhelin xisaab khaldan ee warbaahinta oxios ayaa soo xigatay sarkaal maraykan ah oo sheegay in madaxweyne trump uu la hadlay ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu trump ayaa sheegay in netanyahu uu ka codsan doono inuusan ka jawaabin iiraan weerarada ay ku qaaday hay-adda warbaahinta yuhuudda ayaa sheegtay in netanyahu uu qabtay kulan amni kadib wadahadalkii telefonka trump sidoo kale wuxuu fox news u sheegay inuusan ku faraxsanayn weerarka yuhuudda ee bayruud isagoo tilmaamay in weerarka iiraan aanu wax faa'iidaha u lahayn wadaxaajuudyada socda waraysi uu siiyey jariidada lagu magacaabo financial times oo ka soo baxda dalka ingiriiska ayaa wuxuu u sheegay in netanyahu aanu haysan doorasho aan ka ahayn inuu aqbalo heshiis kasta oo maraykanku kala xaajoonayo iiraan wuxuu yidhi aniga ayaa gaara dhammaan go'aanada netanyahu ma aha kan go'aanada gaara asagu trump wuxuu ku adkaystay in weerarada iiraan aysan wax saamayn ah ku yeelan doonin heshiiska la filayo wuxuu sheegay in heshiisku laga yaabo inuu guulaysto ama uu fashilmo balse duqeymahani aysan wax saamayn ah ku yeelan doonin sidoo kale wuxuu tilmaamay in haddii heshiisku fashilmo maraykanku uu sii wadi doono cadaadiska iyo go'doominta iiraan uu ku hayo c n n ayaa soo xigatay sarkaal maraykan ah oo sheegay in trump uu netanyahu uga digay inuu sii kordhiyo xiisada gobolka ka taagan xilli heshiis uu soo dhow yahay trump wuxuu sheegay in ciidanka maraykanku heegan ay ku jiraan isagoo muujiyey sida uu uga xun yahay dhacdooyinkan xilligan lasoo tabiyey wuxuu yidhi waxaan filayay in heshiiska la saxiixo isniin talaado ama arbaco haddana arrintan ayaa dhacday isagoo la hadlayay iiraan ayuu yidhi waxaad rideen gantaaladiinii taas ayaa ku filan ku soo noqda miiska wadaxaajoodka oo heshiiska gaara trump wuxuu sheegay inuu doonayo in heshiiska guulaysto aanu burburin xiisadda hadda ka taagan sarkaal maraykan ah ayaa sheegay in wadaxaajuudyada iiraan ay gaareen marxalad aad u horumarsan islamarkaana aanay caqligal ahayn in heshiiska khatar la geliyo xilligan xasaasiga ah wuxuu tilmaamay in trump uu aaminsan yahay in washington ay aad ugu dhowdahay heshiis ay la gasho iiraan sahaynadu waxa ay waa berigii saaka oo isniin ah sheegeen inay beegsadeen goobo militari oo ku yaala galbeedka iyo bartamaha iiraan halka telefishinka dowladda iiraan uu sheegay in qaraxyo laga maqlay magaalooyin dhowr ah oo dalka ku yaala wakaaladda wararka rasmiga ah ee iiraan ayaa sheegtay in ugu yaraan laba qarax oo xoogan laga maqlay caasimadda tehraan sidoo kale telefishinka rasmiga ah ee iiraan ayaa sheegay in qaraxyo laga maqlay tehraan tabris iyo isfahaan dhanka sahaynadu waxay sheegeen inay weerareen goobo militari oo uu leeyahay nidaamka iiraan kuwaas oo ku yaala galbeedka iyo bartamaha dalka warbaahinta yuhuudda waxay tilmaameen in ay duqeymaha cirka ku bartilmaameedsadeen garoonka diyaaradaha mehrabaad ee tehraan iyo bakhaar lagu keydiyo diyaaradaha aan dulyaha lahayn ee daroonta ee weerarada fuliya waxaa kaloo ay sheegeen in askarta yuhuuddu ay weerarada ka fuliyeen meel ka baxsan hawada iiraan websayteka lagu magacaabo walla ayaa sheegay in sahaynadu ay beegsadeen ilaa iyo toban goobood oo ay ku jiraan nidaamyada difaaca cirka iyo gantaalada balastiga oxios ayaa sidoo kale soo xigatay sarkaal militari oo maraykan ah oo xaqiijinaya in ciidanka maraykanku aysan ka qayb qaadan weerarada yuhuudda ee iiraan lagu qaaday madaxii hore ee kooxda riddada murtad shariif ayaa beeniyey in gurigiisa hub lagala baxay iyadoona ay ka sii dareysa xiisadda u dhexaysa kooxda riddada iyo mucaaradka murtadiinta ee ka taagan magaalada muqdisho camaar cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya xiisado u dhexeeya maleeshiyaadka kooxda riddada iyo kuwa mucaaradka ayaa weli laga dareemayaa xaafado ka tirsan magaalada muqdisho tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa iska horimaadyo culus oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaano dhanka bari oga beegan magaalada caasimadda ah ee muqdisho iska horimaadyadaan u dhexeeya maleeshiyaadka daacadda u ah murtad xasan guurguurte madaxweynaha kooxda riddada iyo maleeshiyaad xiriir la leh kooxaha mucaaradka ayaa ka dhacay waddada xidhiirisa warsheekh iyo muqdisho sida ay sheegayaan ila wareedyo deegaanka dagaalka ayaa salka ku haya hub iyo gaadiid laga daabulay magaalada muqdisho kuna sii jeeday degmada cadalle iyo hareeraheeda maleeshiyaadka murtad xasan guurguurte ayaa doonayay in ay gacanta ku dhigaan hubka iyo gaadiidka mucaaradka balse uma suurtagelin waxayna dib ugu laabteen magaalada muqdisho iyagoo meydad iyo dhaawac wata wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in maleeshiyaad wata ku dhowaad saddex iyo toban gaari oo tignika ah ay gaareen deegaanka cadow uul oo ku dhow degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe halkaasi oo ay saldhigyo ka samaysteen murtad shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee kooxda riddada ayaa si kulul u beeniyey in uu leeyahay milkiyadda gaadiid iyo hub ay saraakiisha kooxda riddada soo bandhigeen ayna sheegeen in gurigiisa ay ka soo saareen arrintaas ayuu ku tilmaamay dacaayad isaga ka dhan ah wuxuuna eedeymo kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada
dacaayadaha beenta ah oo rakhiiska ah oo dadka waxmagaradka ah oo xilka ku jooga inay dad caayaan been abuurkii dhacay shalay hubkii la soo bandhigay hubkaas qori kuma lahayn baabuur kuma lahayn ma arkin xataa oo ma aqaan waxaana la wada ogyahay meesha laga keenay waana naloo sheegay in la samayn doono arrintaas horaan u ogayn waxaa loo yaqaanaa guri kastaba inta huboo laga soo bixiyey dadka iska lahay waa la yaqaanaa marka waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed ee waxgaradka inaan u sheegno annaga hubkii aan meesha ku tagnay hub kooban u ahay maxaa yeele meesha waxaan u tagnay mudaaharaad marka uu dhici waayena waa soo laabanay hub noo yiili meesha ma jirin hub aan uga soo tagnana ma jirin sidoo kale taliyaha ururka soddon iyo koowaad iyo guutada saddexaad ee kooxda riddada oo lagu magacaabo murtad abuukar ayaa sheegay in qaar ka mid ah gaadiidkii shalay lasoo bandhigay uu isagu lahaa islamarkaana lagala soo baxay gurigiisa arrinkan oo mugdi badan gelinaya in hubkii lasoo bandhigay ay lahaayeen kooxaha mucaaradka ah wararka ayaa intaasi ku daraya in xiisado colaadeed oo ka dhashay hubka dhigista ay wadaan maleeshiyaadka daridada ay ka taagan yihiin deegaanka gubadley ee magaalada muqdisho kulan lagu boogaadinaya waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ayaa ka dhacay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe cusmaan axmed duubow ayaa sii ambaqaadaya warbixintan waxay ahayd xaflad heerkeedu sarreeyey ayna ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin iyo martishara fara badan taas oo lagu bogaadinayay waxqabadkii guddiga abaaraha oo xilligii adkeed u guntaday sidii ummadda loogu samata bixin lahaa abaartii xoogganeed ee ku habsatay xafladda oo ahayd mid laga jeediyey kelimaad kala duwan laguna soo bandhigay talooyin horumarineed ayaa dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa nabadoon guuleed oo ka mid ah waxgaradka wilaayaadka islaamiga dulucdeeda maasada haddaan hoos u daadego digniin iyo tusaale haddaan idin dareensiiyo dunidaan allahi taagay oo nugu dulnooleeyey ee deeqda nagu siiya iyo waxa aan doonayno waa loo dardaar warinhaya duulka caasiya abaar digata roob daaha iyo doogga bixi waada daruuraan hillaacaynin iyo dayrta curan weyda guga oon la daaqaynin iyo dirirka oo baaqda iyo duunyo caatowda caana lagu diima dabadhilif kufrigu soo dirsaday ee madaxda loo doortay damiirlaawayaashiyo riddada nala ku soo daayey dagaallada sokeeyiyo waxaa dhiig la kala daadin nin la diladoon diin lagu dabaqin aarsi daba jooga dekanooyinkaa nugu batay iyo col iyo duulaanka qabiilnimada dexalaysatay oon daawo loo helin iyo dowlad goboleedyadan dayrka kale ootay dad walaalah oon wada degayn ee daris ahaan waaday anigaa degaankan lahoo waygu soo durugtay marra ilama daaqaysidoo waan dagaalami dirirtiiyo damiirxumada iyo dib u heshiin waaga dekadaha la dhiibay iyo yahuud loo durbaantumayo dalka inay ayagu leeyihiin duulan garanaynin ee dawlad sheeganahayo nala ku daaduunshay dulligaa gurguurtoo keliyo fiqiya daayeerta dunuubtan gallay weeye iyo diintii laga leexday war nin walbuu annaga naga mido oo muslina ha ka shaqeeyo sida ilaahay raalli nooga noqon lahaa siduu haddeelay ku run yahay dalkeenna aan ku hanan lahay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyuunis waxa uu ka mid ahaa dadkii xafladda ka jeediyey kelimaadka xafladdan qiimaha iyo waayaha leh ee muddadan soo socotay shaqadeeda oo aan joogno gunti iyo gebigebadii allahaas baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala walaalayaal waxaad dareemaysaan shaqadan intii socotay waa howl aad iyo aad u muhiim ah ilaahay maanta waxaa naga mudan yahay shukri lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid ummadda beeraha waa tacbadeen dooggii waa soo dhaladay ilaahayna waa weydiisanaya subxaana wa tacaala in caafimaad ilaahay subxaana wa tacaala oo wax noo taagan noo siiyo maanta dadka muslimiinta ah ee harakatu shabaab mujaahidiin cid aan ahayn u maqli lama arkaayo guddiga maanta waxaa na tusiyey wax cajiib ah markii bilaabanaysay shaqadaan lama felaynin waa maanta wax kasta qof kasta maanta caqli ilaahay geliyey oo damiir ilaahay siiyey oo ku farhaayo abwaan cabdiwaaxid gamaadiid oo ka mid ah abwaanada wilaayaadka islaamiga ah ayaa goobta ka jeediyey gabay kaas oo qayb ka ahaa munaasabadda xafladda in dadka muslimiintaha cilmiga loo dhigo miyi iyo magaalaba ooda lagaga qaada diinta oo culimmadu fadhiga ka kacdo fadhiga loo diido aad bay niyadayda ugu soo noqnoqotaa waayo dadka diin baa inoo hayn kartaa aniga infiruba halkaa i keentay ninna imuu soo ducduucin inta kalena waa ila mid qodobka labaad waa in dhaqaalaha la kabo dhan walba daraawiishi hal candhadeed bay labaatan sannadood gaalo kula dagaalamayeen dhaqaale dabadeed miyay ku tiirsanaayeen waa maya sidaa ay al-shabaab uga maarantay dhaqaale dabadeed ayay uga maarmeenoo hal candhadeed ayay shan nidaam oo ridda iyo saddex gaalo waaweyn kula dagaalamayeen labaatan sannadood halkaana in la kabo oo aad loo xoojiyo si aan dadkeenna loogu gacan haadin gabayaan mar dhoweed afka ka qaaday oo la yidhaa shaal ayaan idiin marin doonaa shanqadhiyaalos wada socdiya shagagax roobbaale dhul shareeran shoon hawrta iyo shurgu culus baale shimbiraho ka jiiq dhabana iyo shamamax kaymaale shakadiya dab lagu raaca iyo shalaxidin baale taaniga gobaad sheemay iyo shohor libax baale caanaha shamaal laga lisiyo shuba karuurbaale shacniyo inuu karo adduun shaaruf riday baale gool shilisina adduun jartiyo shidha madix baale shinshin iyo midaad shilatiyo shiiqsi hilibbaale shinsi iyo in lagu eertay iyo sharaf nin doorbaale shaxiixaan wax quudhaynin iyo shuqsi gocor baale iyadoo intii ay socotay xafladdii lagu bogaadinayay waxqabadkii guddiga gurmadka abaaraha sidoo kalena lagu soo gebagabaynayay ayaa dadka ka hadlay waxaa ka mid ahaa bahda caafimaadka doctor maslax ayaa isagana xafladda ka jeediyey waxqabadkii guddiga gurmadka abaaraha oo soo maray maraaxil kala duwan waxyaalaha aan ka barannay oo qaarna laga dhawaajiyey waxaa ka mid ah walaaltinimada iskaashiga inay aad iyo aad muhiim u tahay oon wax qabsan karno xaqiiqatan oo aan maanta u baahnayn gacan shisheeye hay-ado samafal isku sheegaaya iyo waxyaalo la midka aan loo baahnayn aan aragnay in walaaltinimadii iyo isgarabsigii ay maanta ay soo muujiyeen waxqabadka aan halkan ka aragnay oo isugu jiray biyodhaamin raashin qaybin iyo mataqaanaa lacaga la siinaya intaba biyaha iyo cuntada muhiimadda ay leeyihiin waa aragnay xaqiiqatan biyo la'aanta iyo cunto la'aanta waxa ay yihiin waa waxyaalaha aan ka baranay oo oo dhibaatada keenay qayb inay ka tahayna waa waa waxyaalaha aan ka baranay maanta xafladdan oo aheedda mid heerkeedu sarreeyey ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta culimo waxgarad ganacsato abwaano waxaana xafladda ka soo qayb galay dadyow kala duwan oo ka kala yimid meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askari toobadkeenah oo ka soo baxay safka murtadiinta deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaa dhowaan lagu soo bandhigay askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta gaar ahaan kuwa loogu yeero koonfur galbeed ee uu madaxa ka ahaa murtad cabdicasiis laftagareen askarigan ayaa si gaar ah uga tirsanaa maleeshiyaadka waxa loogu yeero daraawiishta koonfur galbeed isagoo markii dambe lagu biiriyey ilaalada gaarka ah ee laftagareen wuxuuna afgembigii laftagareen ee lagala wareegay baydhabo kadib u hayaamay deegaanka awdiinle ee duleedka baydhabo halkaas oo uu kaga soo degay doonta kufriga shakhsiga aan ka hadlayno waa ibraahim xasan cali oo murtadiinta ku biiray labadakunsaddexiyolabaatanka muddo laba sano iyo bilooyin ahna la dagaalamayay shareecada islaamka ugu dambeyn allah fadligii isagoo taa'ib ah ayaa waxa uu soo gaaray wilaayada islaamigaha ee bakool markii towbada loo qabtay ayuu waraysi gaar ah siiyey warbaahinta islaamiga ah ee al andalus mayba liiray magaagay ibraahim xasan cali mayba ka tirsanaayay daraawiista ka jarni gaaladan oo baydhabo ka jarta ka tirsanaay hadda dareerkan meha ku mooday baydhabo garbaahadi oo awdiil meele raha ku moodi lamada bir meele ka noolay mayba ka biiray lamada kun labaati sadiidi lama sini ka dhex jari mayinka sabab haytay langahan oo boolistu aan oo shaqaysadow yaa logontiinka jareen yoo ay dhibeen saas darateeka ka biiri may ka shaqaysaay faryaamihay guryaala dabooladaay maalin kastiin idabi surnaayen idhibaayen laakiin siixan sodmay gur afjeelkay qobada gur afjee darti sas dartee ka gali elboorka oo ardayda meel uk ta tababarka ka qaadadi hadda mayba tababarka guud may biyayay gaaladoo dhiibasi oo amaaradan ah iyo tababara la qaadani hakumoodni mayba meelana meel oo here oo gudaaje lahakumoodoma elboorka meel diyaaradaha ka degaasugu meela ka jarni qaabka oo maynanin tababaraayay oo sado systemka oo oo c a dnima oo sarkaalka madaxweynaha salla kala jaraw sida ardayda oo liinshal dibiraw sida wala liinshal reebaw maybana nin tababaraay ilaalo qaran oo madaxweynaga howlana oba dhammaysan habani ilaalaha qaarkan niwali oo doga abdaasiis maxamed xasan lafta garenga staafku hayni meelitisa roogni lamada maylab labani safaryadoo laban inta kale isku roogani banaanna mahamoodana gudaale ka jarni madaxtooyada gudi ardeeda ka jarni banaan hor mahamood safar oo hudur ilaa iweejid habahaay ilaa iyo hamar ilaala qaarka maynani kawaalay dadka oo kuriitoodho dheerahayni saasaaradeeda mayba waa guriyido kale oo shaamshuu tarkan iyo may qaadanay iyo beekeemad iyo ardeeda wadaani ini ana gaaladaas ka dhex jara waxaa ku bahowshe ini aan ha muslimo ardayda murtayintaas ha ku dhex baha sababtee alxamdulilah geek hadda tawfiigaan waafiqsana alxamdulilah geek mayba hadda arday ha ku tabi baydho nawaaj aw diini ha ku tabi mayba ka suguna buur dhongle ka suguna alxamdulilah safaylelaha inka dhawaay gurigay oo dareeskeela koy gurigay nool in lacagay alxamdulilah ugu dambeyn askarigan ayaa baaq towbadkeen ah u diray maleeshiyaadka weli ku sugan safka gaalnimada mayba faringaan diray maani murtadiinti aan la jari intii meela ardeeda ha ku bahaano dalco idadco idiintiyo gedaal han ka nagadaan galaas ha ku dhex bahano wadanka kooya saan lahay indhowaay isa ku fayla isa ku wanaagsan yalla hasiin dhowaaye farintaas hasiin dire wilaayaadka islaamiga ayaa si maalinlaah waxaa u soo gaara askarta ka soo goosanaya safka murtadiinta kadib markii mujaahidiintu marar badan ay ugu baaqeen inay haystaan fursad ay naftooda ku badbaadin karaan haddii ay ka faa'iidaystaana loo ballanqaadayo in hubkooda loo lacagaynayo si xurnimo ahna ay ugu noolaan doonaan deegaanadooda kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta saddex iyo labaatanaad ee howlaha guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayaadka islaamiga sida warbixintan uu ku haya yaasir maxamed muuqaalkan oo saacado ka hor uu baahiyey kanaalka wararka ee kataa'ib al akhbaariya ayaa ah qaybta saddex iyo labaatanaad muuqaalada lagu soo gudbinayo gurmadka la gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya qaybtan cusub waxa uu kanaalka wararka ee kataa'ib kusoo bandhigayaa gurmad raashin qaybin ah oo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey deegaanka mirta qabo ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waxaana muuqaalka lagu soo bandhigayaa qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta kuwaasi oo u mahad celinaya guddiga gurmadka abaaraha maanta waxaan joogaa degmada miir taqwo waxaan maanta nalasiyo haysanaa xaaf sokora xaaf bariisa xaaf bura abe saddex loo sabaga maasha allah waana ku maxadsan yihiin kaantoora kor allah u dhigo culamada waana ku maxadsan yihin mujaahidiintana ku maxadsan yihin khayrna allah siiyo kaantoorna kor lagu qaado raashin oo noocyo kala duwan buur bariis saliid gurmadka abaaraha mujaahidiinta khayr allah siiyo waxaasayna kala duwanayna siiyeen gaalada allah jibsa muslimiintana allah qaweeyo degmada meerta waan lagu siiyey raashin hore walayda islaamka nagu siisay aragtay waqtiga loo baahna noola keenay allah barakeeyaan leenahay cadowgoor allah qabto gaalada allah jibsho dhulkana kor allah hordhigo
ugu dambeyntiina maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee gadow ayaa goob waxbarasho ka hirgeliyey deegaan ka tirsan wilaayada waa kan casaam carafaad xafladana oo had furitaanka faraca labaad ee rawdada ibnu siriin waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta wilaayada odayaasha dhaqanka culimowdiin iyo marti sharaf kale kuwaasoo si weyn u soo dhoweeyey furitaanka rawdada ibnu siriin faraca labaad ee muwaasada ibnu siriin waxaa nasiib u yeeshay deegaanka tuulabarwaaqo kaasoo juhdi ballaaran uu ku bixinayo maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab arrintan ayaa timid kadib markii dadaal iyo juhdi dheeraad ay sameeyeen bulshada deegaanka oo kaashanaya culimmada iyo odayaasha dhaqanka say u helaan muaaso ay wax ku bartaan ubadka da'da yar taas ay ku guulaysteen in deegaankooda laga hirgeliyo muwaasada ibnu siriin oo ah barbaarinta jiilka yar ee soo koraya mid ka mid a macallimiinta deegaanka ayaa kelmad mahad celin u badneyd koobta ka jeediyey ilaahay waa mahad iskale subxaana watacaala alla mahadiis kadib waxaan u mahad celinaynaa maktabka tarbiya wa tacliim oo gacan ka geystay barnaamijkan maaragtay in uu furmo rawdadan inay furanto runtii waxay ahayd wax loo baahnaa rawdada waan u baahnayn deegaanku aad buu ugu baahnaa waxaa weeyaan waxbarashada nidaamiga bilowgeeda iyo asaaskeeda weeye waana maaragtay wax ilmaha yaryarka ay u baahan yihiin in lagu soo tarbiyeeyo oo lagu soo baro waxyaalaha asaasiga ah sida qiraacada iyo kitaabada iyo maaragtay wixii lamida iyo akhlaaqda wanaagsan iyo sidii maaragtay nidaamka ay u fahmi lahaayeen marka deegaan ahaan marka waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa maamulaha mu'asasada oo ka hadlay munaasabadii furitaanka ayaa sheegay in mu'asasada ay ka faa'iidaysan doonaan arday da'dooda ka bilaabanayso shan sano ilaa iyo toban sano isagoona sidoo kale sheegay waxyaabaha lagu baran doono rawdada ibnu siriin faraceeda labaad ee deegaanka tullabarwaaqo
rawdada walaalayaal waxay qabanaysaa ilmaha da'da yar shan jir lix jir toddoba jir sideed jir sagaal jir iyo toban jir aan horay waxbarasho fursad waxbarasho aan horay u helin walaalayaal ardayda waxyaalaha la baraayo oo rawdada ay lagu baraayo waxaa ka mid ah alqiraa'a waalkitaaba qoridda iyo akrinta canuga waxa weeyaan sida wax uu qoro iyo sida waxa weeyaan uu wax u akriyo in la baro waxaan ognahay qiraa'ada muhiimadda ay leedahay nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu u horreeyey oo lagu soo dejiyey waxay ahayd iqra waxa weeyaan marka walaalayaal ilmaha kow waxaa la baraya alqiraa'a waalkitaaba oo waxa weeyaan berri ka maalin qur-aankii markii uu bilaabo uu u fududaanayo qur-aankii akrintiisa iyo qoridiisa laba waxaa la barayaa khad alcarabiy waxa weeyaan khadka carabiga farta carabiga sida loo qoro sida loo qurxiyo ayaa la barayaa salisan waxaa la barayaa tarabiya islaamiya akhlaaq islaamiya ayaa lagu barbaarinaya canuga yarka waxa weeyaan canug waxa weeyaan tarabiya islaamiya akhlaaqdii islaamka uu lahaa haday noqoto labisa hadal waxa weeyaan haykal islaamnimo canuga yarka waxaa lagu barayaa meeshan akhlaaq islaami ah afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo nabadoon xasan cusmaan biixi oo isagoona ka hadlay goobta furitaanka muwaasada ayaa mahadalla kadib soo dhoweeyey furitaanka cusub ee muwaasada allah subxaanahu watacaala baa mahad oo dhan iskale allihii nagu soo kulbiyey majliskan sharafta badan allahaasaan u mahad celinaynaa waxaan soo dhaweynayaa mawduucan qasadka laga lahaa oo ah oo carruurta yararka oo maxay ahayday lix sano ilaa iyo toban sano u dhexeeyo lagu barbarayo arowda ibnu siniin oo noogu furteen halkan maskaxda inta ka dambeysay ilaahi subxaana watacaala cid kastoo ka dambeysay allah u dambi dhaafo maktabu tarbiya oo tacliim uu keenay jazakum allahu khayran anoo afka nuqbada gobolka gedo ku hadlahayo dhammaanna nuqbada ay warkan qabto inta fadhido iyo inta ka maqan ba afkooda anoo ku hadlayo waxaan leeyahay jazakum allahu khayran waa soo dhaweynay waa baahi annagan aan u baahnayn oo naga maqnayd oo aan maanta helnay waa horumar noo bilowday jazakum allahu khayran inay sii laba rabaan annaguna aan kala qayb qaadanana waa rajeynayna ka noqoba ahaan iyo bulshada aan indhaha unahay intaba jazakum allahu khayran soo dhawaada soo dhawaada mid ka mid ah waalidiinta carruurtooda la furay rawdada ayaa tilmaamay inay si weyn u soo dhoweynayaan furitaanka rawdada in muddo ahna ay ku taamayeen inay helaan rawda ay carruurtooda wax ku bartaan ilaahay subxaana watacaala baa ku mahadsan alxamdulilah waxaa farxad noo ah inaan galabta aan xaflad ka qayb galnay lagu lagu soo diyaariyey furitaan rawdatul ibnu sayrin ilaahay baa ku mahadsan waa arrin nagu cusub waa arrin aan wax badan sugaynay waa arrin aan miro dhalkeeda aan sugayno waa arrin aan aada u raadinaynay ilaahay subxaana watacaala baana ku mahadsan ilaahay noo suurtageliyey ilaahayna waxaan ka ka rajaynaynaa dhammaadkeedina inuuna waafajiyo sidii uu noo noogu suurageliyey bilowgeedii ilaahay baa ku mahadsan hadaan waalidiinti nahay ilmahan waalidiintoodii waan ku faraxsannahay aad iyo aad baana usoo dhaweynaynaa waana ka mahad celinaynaa boqolkiiba boqol waa fariicii labaad ee rawdada ibnu siriin ee laga hirgelinayo wilaayada gedo waxaana faraca koowaad ee rawdada horey looga furay degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga gedo taasoo carruur badan ay ka faa'iidaysanayaan guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa nagaynta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu